Barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalad nolol xumo ay ka mid yihiin raashiin la'aan iyo inaysan haysan agabkii ay ku ciidi lahaayeen caruurtooda. Qoysaskan ayaa ka mid ah dadkii ay saameeyeen fatahaadihii iyo abaarihii soo maray dalka, kuwaas oo kusoo xoolo beelay. Qaar ka mid ah qoysaska iyo caruurta barakacayaasha ayaa ka warramaya duruufaha haysto, iyagoo sheegay inaysan haysan waxa ay cunaan iyo waxa ay ku ciidaan maalmaha fooda nagu soo haaya ee ciidda.
ciidda waxaan iska diyaaraynaa wax ku tukan ma qabno saan le waay sidii un imaanay dhahadan wax ma halne dharraanaw joognaa lacag wax laga gadanayo ma lehe un gurigii ma lehe bii ma noo taalo unug rafaadaa ku jirnaa inta barakackaan weligayna wax ma arag kaankan waxba ma la keenan kaankan wax ma la keenan weligeeda wax ma aragna ilaahay ma nila og intee ka halaynaa sidii oo unaga barakac ka imaanay waaba dharraan baa joognaa waxba ma qabne maxaa wax ka gadanaynaa he lacag ma hayne waxba ilaahay ma nila og gacantaa in wax ma soo galno lacag ma noo soo dhaco haysa carladaaynantii oo unaga baaxa ka imaan waaye wax ma noo soo socdo intee wax kalaynahe dhibaatadaasa ku jirnaa unaga wax ka iidaysana ma leh wax oo salaadka tukanayna ma leh muguro ma leh biil ma leh rafaadkasaa ku jirnaa waa isku joognaa le oo soo dhowaadaana iid wax ku iidna maysan waxaan maxaan isku diyaarinaynaa wax ku iidna maysan ooyo amab awooda qalbiga xanuunka
dhar mahaysano ku ciidayna ooyo aabbees mahaayan mahayanay dhehen may abeeyada een inta ma joogo balduina jiraa waa dhimatay aabaheya nyaanyaas ka shaqaystaa weli dhar manoo gelin idmanolden dhar iidna waarnaa intii iidna waarnaa gabate waa nooshay abiyaa dhintay Barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxaa waqtigan haysto xaalado kala duwan oo isbiirsaday